waatay dhegeystayaalaha tanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana inoo soo diyarsiina la socodsiinaysaa falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa waraysiyo kala duwan oo aanu la yeelana dhinacyada isku haya maamul u samaynta gobolada baay iyo bakool barnaamijka waxaan ku waraysan doonaa maxamed xasan fiqi oo markaasi madax u ah guddiga farsamada ee maamul u samaynta saddexda gobol oo iyagu shalay ansixiyey dastuurkii saddexdaasi gobol lagu maamuli lahaa iyo madoobe nuuno maxamed oo taageerayaashiisu ay madaxweyne ugu doorteen maamul ka kooban lix gobol oo magaalada baydhabo goor sii horreysay looga dhawaaqay waxaan ka wareysan doonaa fikradahooda kala duwan ee maamul u sameynta goboladaasi marka ugu horeysa waxaan ku hormarayaa madoobe nuuno maxamed een kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horreyseen raba inaan ku weydiiyana waxay tahay waxaa ka socda magaalada baydhabo shir la sheegay in maamul loogu sameynayo saddex gobol oo kale ah baybakool iyo gobolka shabeellaha hoose adinkan hore waxaa ugu dhawaaqdeen in maamul lix gobola aad sameyseen oo adigu aada madaxweyne ka tahay kadib maxaa dhacay sidee hadda wax u socdaan maamulka anay madaxda aan ka ahay min madaxweyne iyo golihii guursada iyo baarlamaankii iyo wasiiradii iyo maamul gobol iyo degmo dhismihiisii waa dhamaystiran yihiin ayadoo sidaasa ayaa haddana korkiisii maamulkii oo jiro ayaa waxaa la yidhi waxaa la dhisayaa maamul kale taas marka waxay ku muujinaysaa qaladkeeda inay leedahay marka maamulka hadda la rabo in la dhiso maalmahan shir ayaa u socday markii la arkay khilaafaadka arrintaas keeni karto wareegta ayuu soo saaray ra-iisul wasaaraha cabdiweli sheekh axmed muddo hadda laga jooga afar maalmood wareegtadaas waxay amreysay in la joojiyo hawshaas iyada ah oo ba dastuurna aan la ansixin karin cidna aan la dooran karin waa haynaa dekreetadii ayada aheyd wayna isku waafaqeen madaxda qaranka arrintaas ayada ah afar maalmood ayaa hadda laga joogaa isla maantana waxaan maqlayay dastuurkii waa ansixinay ayadoo lafteeda conflicta ka dhashay oo khilaaf baa ka abuurnay dhexdooda ah marka dastuurka laftiisii falastiinay waa dastuurkii koonfur galbeed ee horey loo sameeyay qeyb kamid ah oo lasoo minguuriyey waaye sidaas kamid ah calanka ay sheegteen waa calankii koonfur galbeed oo aada idinka laftiina haysaan oo meel weliba dunida gacalladeeda yaalla unbay haddana kiifla kiibay soo minguuriyeen magacii naftiisii annaga waxa weye koonfur galbeed mar horaa la bixiyey waxaa loola jeedaa marka la joogo caasimada dalka muqdisho soomaaliya dhinacan waxaa ka jira koonfur galbeed waaye dhankaan smaanya xuduuda kenya koonfur meesha ugu dambeyso waaye dhankaana isla kenya etoobiya marka la yidhaahdana waa galbeed koonfur galbeed waaye xuduud kaleo xagga ka xigta ma laha marka hadda ayagii waxay leeyihiin waxaan dhisaynaa baydhabo iyo shabeellaha hoose iyo bakool oo bartamaha ku jiro oo meel dhaxa ah oo dalkiiba xagga ka xiga haddana isla magaca koonfur galbeed ay leeyihiin taas marka waxay ku muujinaysaa wixii o dham inay yihiin manguurin iyo kudayasho marka annaga hore aan u cadaynay dawladda iyo caalamkana waa ogyihiin soomaalina way og tahay qeyb kama nihin waxa socda isla markaasna mana khuseyso mana ayidayno natiijada kasoo baxdo
ma ogolshihiin inaad wada hadal la gashaan dhinacan kale oo maamul loo dhan yahay oo aan lagu isku khilaafsanayn oo dadka gobolka wax u qaban karana halkaasi lagu dhiso
de runtii waxa weeye walaashay arrintaas iyada ah in badan ayaan ku celcelinay dawladdaan u sheegnay adduunkana waan u sheegnay soomaaliyana waan u sheegnay annaga maamulkeena waa maamul nabadeed oo dib heshiisiin ah hadda shalay maydaraato waxaan ku heshiinay dowladda federaalka iyo maamulka annaga madaxweynaha ka ahay waxaan ku heshiinay dhowr qodob ayaan ku heshiinay qodobka koowaad waxa weeye marka hore in la furo wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed labaad qodobka labaad wuxuu sheegayaa in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay diyaar u tahay in ay maaragtay la gasho wadahadal qeybaha siyaasadda ee koonfur galbeed nooc kasta ahaatee qodobka kaleeto waxa weeye oo saddexaad maamulka koonfur galbeed wuxuu arrintaasayta ugu soo diyaarsanayaa guddi uu kaga qeyb galo wadahadalkaas ujeedada ka dambeysana waxa weeye wax loo dhan yahay lagu midaysan yahay shacabka raalli ka yahay siay ula imaan lahaayeen waxaa la qiimeynayaa waxa dhisan maxay yihiin lixdan gobol oo dhisan yaa wax ka qaba in laga hadlo annagana aan isku dayno inaan ku qancino ciddii wax ka qabto ciddii wax ka qabtana isku dayno inay nagu qanciso in maaragtay waxay nagu haystaan ay noo sheegaan lixda gobol annagaa idinku haysana ay yidhaahdaan marka dawladdana markaas kadib noqoto oo xaliso wixii jira waa mahadsan tahay marka dowladda waxaa ogolaateen inaad la hadashaan qodobaa soo saarteen ma waxaad kala hadlaysaan inaad ka tanaasushaan lixda gobol oo saddexda la isugu yimaado haddii ay dhacdo inay taas ka hadlaan mid ku qancin karaan
runtii waxa weeye horta qolo weliba ajendaheeday wadataa annaga ajendaha aan wadana waxa weeye inaan ku qancino dawladda maamulkan dhisan oo muddadaas uu jiray oo raalli ahaanshaheedii maaragtay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga cabdikariim guuleed oo maaragtay oo qoraal lasoo siiyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaankana markhaati ay ka ahaayeen oo ayaga laftoodii ay ogolaadeen ayaa gubashii maaragtay lagu fiday ayay ahayd marka maadaama marka qaab dhismeedkii uu dhan yahay annaga waxaan rabnaa ajendeen waxa weye inaan ku qancino oo aan idhaahno qaabkaanaan wax u dhisnay maxaan bicinay oo inala arkaan ayagana ajendahooda markay noo keenaan wax ka dhihi karnaa markaas laakiin annaga waxaa noogu muhiimsan wax weliba saddexda gobol oo jubba laleeyahay hadda ku magacaaban iyo lixda annaga aan wadano in lagu wada hadlo marka shacabkii waa wada degan yahay dhulkii waa lasi leeyahay marka ma dhi ma dhici karto cid keliya inay intay wax atoobsato ay tiraahdo anaa xukumaya ma dhici karto marka waxaan dhaliilsanahayna waxa weeye qaabka jubbada loo magacaabay aan dhaliilsanahay dad badan baa maaragtay xuquuqdii meeshii uu kaga maqan ummad badan baa maaragtay meeshii degan shantii soomaaliyeed baa meeshii degan afar way ku dhan yihiin haddana uma uma dhama waxa la dhisay saa daraadeed waxaa loo baahan yahay shacabkeen inaan qancino annagana maaragtay aan noqono dadka u horseeda wanaaga iyo dibheshiisiinta iyo wadatashiga laakiin haddii maamul dhisan dushiisa la yidhaahdo waxbaan ku dhisaynaa oo juujuub oo qasab ah timirtii horaa dab loo waaye waxaan u arkayna wax baydhabo kasoo baxayo inay yihiin bakiintii horey loo dhisayo bakiintu inay noqon doonto ayaan aaminsanahay marka mar walba markii la dhisayo wax oo weliba heer bilow ah laga bilaabayo waa iska dhibaatooyin iyo caqabado badan yihiin maadaama hadda maamul kaloo saddexa uu ka jiro magaalada kismaayo adinkana hadda haddaad saddexdan qaadataan hadhowna aada sugtaan inta dadku ay ama cod ka yeelanayaan ama tirada dadka tirakoob lagu sameynayo ama rabitaanka dadka la qiimeynayo oo heerkaas loo gudbayo maxaa ku diidaysaan in hadda tan waa bilow wanaagsane aada qaadataan oo iyadoo aan laysku khilaafsanayn dadka gobolka degan ay wax ku heshiiyaan
runtii waxa weeye wax weliba waxaa ka horeeya wadahadal wadahadalka ayaa keena in wax lagu heshiyo ama laisku khilaafo marka madar iyo embe in laga wada hadlo marka waxaanu hadda u horseedaynaa waxa weeye in la wada hadlo marka u horeyso aada umahadsan tahay adaa mudan walaashi kaas waxau ahaa madoobe nuuno maxamed madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya oo qadka telefoonka iigu waramayey dhanka kalena waxaan waraysi la yeeshay maxamed xasan fiqi guddoomiyaha guddiga farsamada ee shirka ka socda magaalada baydhabo ee maamulka loogu sameynayo saddexda gobol ee baybakool iyo shabeellaha hoose marka ugu horeysa kusoo dhawo barnaamijka martida microfonka su-aasha ugu horeysa raba inaan ku weydiiye waxay marka ugu horeysa bal waxaa nooga warantaa mudane dowladdu waxaa jirtay warqad ama qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo laynkugu soo jeediyey in aad hakisaan arrimaha ansixinta dastuurka iyo doorashada shalayna waxaad ansixiseen dastuurkii saddexda gobol maxaa isdiidan bismillahi raxiim marka ugu horeysa waa mahadsantaa falastiinay marka labaad annaga horta runtii muddo saddex bilood hawshaanaan ku jirnay waxaan la soo magacaabay annaga waa xukuumadda madaxweynaha ayaa iyo prime minister guddoomiya baarlamaanka iyo international committiga ayaana soo hawshaan noo soo xilqaamay noo soo diray muddo saddex biloodna waan ka shaqeyneynay waana saddexda mas-uuliya dalka ugu sareysa way iskaga soo dabalaabteen magaalada baydhabo si maamulkaas loo daldalgeliyo guddigaa farsamada ayaana guddoon u ahaa markastaba hawsha technical diyaarinayay dastuurka iyo oda dhaqameedyada iyo ergada iyo wax lamid ah marka marna cid kastoo timaada waxay nagu guwaayinaysay mas-uuliyiinta sare ah iyo international committigaba in hawshaan aan daldalgelino waxaa ugu dambeysay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh oo yimid baydhabo si rasmiana ergada ugu furay shirkii marka shirka markuu furmay madaxweynaha uu furay kadib waxaan maqalnay oo annaga warqad qoraal ah oo shirka annaga guddi farsamo ahaana soo gaarta ma jirto shirkan annagaa daadaahineynay in warqad xafiiska wasaaraha kasoo baxday oo uu akriyey sida la ii sheegay guddoomiyaha baarlamaanka uu leeyahay shirka maaragtay inuu furnaado uu socdo laakiin aan dastuur lagu dhawaaqin madaxweyne aan la dooran arrima noocaasa warqada ku qordaabaaday lakin official warqad anaga ma hayno laakiin arrintaasi arrin micnaha noo cuntunta way noqon weyday oo micnaha inaan wax la dooran in wax la doorto mar haddii guddoon ay doorteen ergadii inay dastuurka ansixiyaan inay diidaan waxaa iskale ergada ayaa iskale saasay arrintaa ku dhacday kadibna wasiiradii joogaa latashi loogu yeeray ayagaa xamar tegay maanta ayayna kala kala soo laabteen warqad fasaxaysa in hawsha ay u madax banaan yihiin ergada hawshana meesha ay kasii socoto sidaas ayayna ansixinta ku dhacday warqadda yay ka timid marka xafiiskee kasoo baxda warqadda maanta waxaa keenay labada wasiir hawsha wax ka waday oo ah wasiir ku-xigeenka amniga iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga waxayna kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana ay wasiiradu meesha ka caddeeyeen in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo prime ministerkuba intuba ay isku raaceen qodobo yaraa jiray oo ku saabsanaa xakinta shirka arrimaha qusey waxaa kamid ahaa oo meesha ay ka akriyeen waxaan isku hayay ugu muhiimsan meesha waxay ahayd ma ergaa dooranaysa madaxweynaha mise waxaa dooranaya baarlamaanka ereygaas iyada oo wasiiradii la tashiga loogu yiray loogu yeeray markay noo soo laabteen maanta ergada horteeda waxay nooga akriyeen warqadii prime minister uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaankan uu raalli ka yahay taasoo ah in odayaasha dhaqanka ah ee saddexdan gobol ka soo jeeda ay u madax banaan yihiin ay la tashi sameeyaan in muddo afar cishaa ilaa shan cisha ah ay kusoo dhisi karaan baarlamaankii ay kusoo habeyn karaan kadib baarlamaankaas uu madaxweynaha doorto waxaanan siinay warqadaa markii la akriyey coodsi ka timi ka yimid guddoomiyaha baarlamaanka iyo xukuumadda ay ahayd markii la akriyeyna odayaashii dhaqanka ayaa ergadu waxay u ogolaatay inay si gooni ah usoo showraan inay bal shan cisho ku keeni karaan baarlamaan iyo in kale odayaashii dhaqanka go-aanka iska lahaa way soo shooreen ergadii iyo annaga nagula soo laabteen waxayna soo jeediyeen inaysan suuragal ahayn in shan cisho ay baarlamaan ku diyaariyaan waxayna go-aansadeen ergada iyo oday dhaqameedyada inay doortaan madaxweynaha afartan iyo shan cisho gudahoodna baarlamaankii lagu dhiso xukuumadda la dhiso ee madaxweynaha la doorto iyo xukuumaddu dhiso inay ansixiyaan baarlamaanka cusub ee la samayn doono muddada afartan iyo shan cishana odayaasha dhaqanka ay sii hayaan meesha waa maadsantaa guddoomiye waxaa jirta in madaxweynuhu marka uu shirka furayay uu ku baaqay in la raadiyo garabka ka maqan shirka iyo dadka bannaanka ka jooga oo aysan u arag dadkiina shirka wadaahi in aad tihiin kuwa ka guuleysta kooxihii kale oo iyaga keligood wax samaysan kara maxaa arrintaasi ka samayseen ma raadinaysaan qolyahaadin kasoo horjeeda
wallahi arrintaasi madaxweynaha waan qaadanay inta uusan madaxweynaha imaan ka horna madaxweynaha dee markuu nasoo dirayey isaga madaxtooyadan kasoo baxnay annaga meeshana laga magacaabay meeshay ahayd dardaalkiisu waxaa kamid ahaa in waxa aan samaynayno si cadaalad ah oo ummadda u wada dhexaysa inaan ugu samayno wax ummadda iska wada arki kartana aan samayno magaalada waa idinla joogaan maamulkii lixda gobol wadahadallo toosa in lala galo maxaa hor istaagay wallahi falastinia markaan kuu sheego anigu hadda maamulka lixda gobol ninka madaxweynaheeda ahaan jiray maamulka lixda gobol heshiisaan la soo galnay anigu maamulka saddexda gobolaan madaxweyne ku-xigeen ka ahaa dadka heshiiska soo galaan ku jiray saddex iyo lix meeshay warkooda uu ku dhammaaday laakiin fikirka inta yar ee ka ka ku harsaneed mabda-aas oo ugu horeeyo saaxiibkii madow luulow oo nimaan saaxiib nahay aan nahay oo muddo lix sano aan xubnihii baarlamaanka dowladii cabdullaahi yuusuf iyo cali geedi ka wada tirsana aan nahay saaxiibaha si fiican su yaqaano waan wada hadalnaa waa sheekaysanaa waana isku daynay runtii isaga iyo rag kaloo lamid oo tira badanba inaan ku qancino arrimahan inay kusoo biiraan xaqayna uleeyihiin fikirkooda iyo ra'yigooda
dadka siyaasadda ka faalloodahay waxay sheegayaan in shariif xasan sheekh aadan oo horeyna uu ahaa guddoomiyihii baarlamanka kumeel gaarka ee soomaaliya nin miisaan culus oo siyaasadeedna leh uu shirka ka dhex muuqdo uuna ka mid yahay dadka iyagu udub dhexaadka u ah dhismaha maamulka saddexda gobol ma laga yaaba in shirka isaga lagu doorto ama uu ka mid noqdo musharaxiinta
wallahi shariif xasan wuxuu ka mid yahay muwaadiniin saddexda gobol kasoo jeedo dastuurka hadda aan diyaarinay ergada maanta aan saxiixisayna waxaa ku yaala qof kasta oo soomaali ah oo saddexdan gobol ka soo jeeda oo siyaasi ah waa u furan tahay inuu ka qayb qaato micnaha doorashada marka shariif xasan shaksiyaadkaas uu kamid yahay laakiin hadda aniga guddi doorasho ma aanan samaysan guddi doorasho waktidha waa lagu dhawaaqaya haddii ilaah raalli ka noqdo guddigaa doorashada marka la sameeyo ayaa la ogaan doonaa cidda rabta sharciga oo micnaha u ogolaanayo da-dana afartan sano inay ahaato soomaali inuu yahay deegaankan inuu kasoo jeedo naad ajnabo inuusan qabin intaasoo dhan waayo marka dad badan ayaa isu soo taagi doona marka dadkaas unbuu kamid noqon doonaa hadda annaga calaamad gaar aho isaga saaran ama ama ummadda u saaran ma jirto kulley waa la wada tartami doonaa haddii ilaah raalli ka noqdo aadaa umahadsantahay guddoomiye aadaa umahadsanta falastiin inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa maxamed xasan fiqi guddoomiyaha guddiga farsamada ee maamul sameynta saddexda gobol ee uu shirka uga socdo magaalada baydhabo shalayna ansixiyey dastuurkii lagu maamuli lahaa ama lagu dhaqi lahaa saddexdaasi gobol iyo madoobe nuunow maxamed oo taageerayaashiisu goorsii horreysay ay ugu doorteen magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka lixda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi martida mikrafoonka halkaad kala socotaana waa v o a